kadib doorashadii madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa idaacadda v o e da soo gaaray dhambaallo isdaba jooga oo lagu hambalyeynayo madaxweynaha cusub fariimahaasi oo ka imaanaya deegaanada kala duwan ee soomaaliya iyo guud ahaanba gobolka geeska afrika somalilan puntland iyo waddamada caalamka ayaa iyaguna si weyn u soo dhoweeyey dowladda maraykanka ayaa iyaduna waxa ay sheegtay inay doorashadan kudhacday ka dhacday magaalada muqdisho ay tahay tallaabo horey loo qaaday taasoo ah sidii lagu dhisi lahaa dowlad dadka wada matasha war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in maraykanku uu ugu baaqayo hogaamiyaasha soomaalida inay la yimaadaan nidaam maamul oo leh mas-uuliyad matalaad iyo xisaabtanba leh magaalada muqdisho waxaa ka dhacay banaanbaxyo lagu taageerayo doorashada cusub ee madaxweynahan caashe ibraahim caashe cuud ayaa warbixin isugu kaayo soo dubarriday amuurtaasi la xiriirta waxaa durbaba isbeddeshay saadaashii ay dad badani qabeen iyo halka uu jiray oo daraska dadka intiisa badan kadib markay soo baxday natiijadii u horraysay ee codadkii mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ay ku dooranayeen madaxweynaha cusub ee soomaaliya dad badan oo kala socday telefishinada idaacadaha iyo sidoo kale bogagga internetka sida midka laanta afka soomaaliga ee v o e da ayaa dhinacooda ka waday tirinta codadka ay dhiibanayeen mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya waxay saadaasha ah ay dad badani qabeen isbeddeshay markii ay wareeggii koowaad ay ku hareen dad fara badan oo la saadaalinayay inay noqon karayeen musharaxiinta ugu cadcad sidaasi si la mid a waxaa mar kale ay indhaha iyo dhegaha dadkuba ay ku baraarugeen musharaxa xasan sheekh maxamuud oo noqday ninka labaad ee ugu sarreeyey codbixintii ay mudanayaasha baarlamaanka soomaalidu ay dhiibteen ugu dambayntiina codad aad u tiro badan kaga guulaystay musharaxii ay kaalinta ugu dambaysa isugu soo baxeen ee shariif sheekh axmed oo ahaa madaxweynihii ku-meel gaarka ahaa ee soomaaliya haddaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa qof caynkii ah waxaan su-aashaasi hordhigay xasan shiro sheekh madaxa difaaca difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga afrika ahna madaxa isbahaysiga efiso oo hadda ku sugan waddanka switzerland waxaan ka garanayaa xasan maxamuud waa aqoon-yahan soomaaliyeed khibraddiisu ay qoto dheer tahay marka la fiiriyo xagga maamulka hal abuurka fikradaha iyo qorshaynta iyo iyo soo saarida jaangooyin ku aadan mid qaran lagu dhisi karo iyo mid xataa gobol lagu dhisi karayo xasan shirar badan baan iskala qayb galnay inishtiibooyin amba maarata isku dayo fara badan baan isku aragnay waa nin cabir leh mas-uul ah aan aan ahayn cadiifi garan karayana isku keenidda dad wax qaban karaya ee qaybo kala duwan ee soomaaliya ka imaanaya waxa ay isla hinjin karaan qiimeyn karaya wey waa arrin taariikhiya waxaana aada ugu maaragtay kalsooni qabaa xasan inuu yahay nin kasoo dhalaalaya magaalada muqdisho oo shalay ka dhacday doorashada madaxweynaha ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud loogu doortay madaxweynenimada soomaaliya ayaa maanta waxaa ka dhacay banaanbax ballaaran oo lagu taageerayo hoggaanka cusub ee uu dalku yeeshay qaar ka mid a dadka ku dhaqan muqdisho ayaana ka hadlay siday u arkaan madaxweynaha cusub ee la doortay anigu magaceyga ah maad cismaan rooble oo ku nool degmada hordhigley gaar ahaan sinay aad baan u taageersana xalay madaxweynaha la doortay runtii waa midaa kuhaami a ku jiifnay inuu madaxweyne fiican noola dooranayo aniga magacayga faadmo cusmaan dhalin degmada siiraaya baan joogaa waan taageerayaa madaxweynaha xasan sheekh maxamuud baan taageeraya inuu ilaahay guul ku dhaliyo waxqabasho wacan iyo waxbarasho
sidoo kale magaalada boosaaso ee gobolka bari ee maamul goboleedka puntland ayaa dadka ku dhaqan ay ka hadleen dareenkooda iyo sida ay u arkaan doorashada madaxweynaha cusub waa kuwan qaar ka mid ah oo dareenkooda cabiraya doctor mustafa siciid shabac waxaan ku suganahay magaalada boosaaso ee waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud waa nin aqoon-yahana waxaanu ka rabnaa waddankaas inuu mataqaana ay nabad ku soo dabaalo waxaanu ka rajaynaynaa waddanka inuu dadka mideeyo waxaanu ka rajaynanaa inuu reconciliation processkii uu bilaabo waxaanu ka rajaynaynaa horumarinta maadaama uu yahay nin mutacalina oo muddo badanna ka soo shaqaynayay fiilka waxbarashada waxaanu danaynaynaa inuu noqdo hogaamiye maantay mataqaanay soomaaliya taariikh u horseeda taariikhdaas oo u geli doonta mataqaanay diiwaanka hodanka ah maxamed saciid saalax degana magaalada boosaasood wallaahi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dareenkeyga shucuurteyda haddaan eego soomaalinimo maadaama uu maanta janji fiican uu dhacay oo dee isbeddel weyn oo la sugayey halkaa ka muuqday doorashaduna si xalaale oo ummadda oo dhan aad uga wada reyaakeen ayay u dhacday waana soo dhoweynaynaa madaxweynaha cusub magacay waxa la yahada maxamed cali raqam waxaana joogaa boosaaso waxaan soo dhoweynaya madaxweynaha cusub ee la doortay xalay waxaan ku faraxsanahay isbeddelka dhacay waxaan rajaynayaa in magarasa uu dhaco isbeddel iyo horumar iyo cadaalad uu ka shaqeeya madaxweynaha uuna soo doorto ra-iisul wasaare cusub iyo golaha wasiirada oo cusub ragga hore aan ku jirin oo leh tayo iyo waxqabad maryan xasan yuusuf madaxweynaha cusubna waan taageersanahay waxaana weeyaan waxaa noo soo korodhay dowlad cusub ilaahayna ha ku barakeeyaa leh ismaaciil cabdiraxmaan yuusuf waxaan joogaa boosaaso madaxweynaha cusub waxaan u aragnaa waa uu bariyey soomaalida wixii la sugayay bay ahayd soomaali o dhan waxay isweydiinaysay in uu dhaco isbeddel in ay yimaadaan wejiyo cusub in waddanka mataqaan uu ka baxo xaaladii horeeto aad iyo aad baan arrintaa u soo dhowaynaynaa madaxweynaha cusub waxaan leenahay soo dhowow cabdiweli maxamed yuusuf waxaan ka mid ahay ardayda wax ka baratay jaamacadda bariga afrika boosaaso waxaan aad ugu faraxsanahay doorashada ka dhacday waddankeenna hooyo oona xusuusinaysa doorashooyinkii horay u soo dhacay xilliga xornimada kadib waxaan odhan karaa waa maalin taariikhi ah oo dadka soomaaliyeed ay xusuusteen xornimo inay qaateen ay ula mid tahay waxaan jeclahay inaan u hambaliyeeyo madaxweynaha soomaaliyeed qaranka soomaaliyeed ku guulaystay inuu hogaamiyo afarta sano ee soo socota mudane xasan sheekh maxamuud waxaan leenahay mudane madaxweyne allaha kaa dhigo madaxweynaha badbaadiya qaranka soomaaliyeed faac ciise siciid waxaan joogaa magaalada boosaaso xasan sheekh maxamuud aad baan u soo dhoweynaynaa madaxweynaha soomaaliya waxaan sugaynaa madaxweyne isbeddel cusub iyo wajahaal cusub xildhibaanadana aad baan ugu hambaliyanaynaa madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiraxmaan afaroo leh oo maalintii sabtida ahayd war-saxaafadeed ku sheegay in haddii ay doorashada ka soo baxdo wax aan u cuntamin maamulkooda ama siduu hadalka u dhigay ay dhacdo wax isdabamarin oo maamulkoodu ka tashan doono aayihiisa ayaa sheegaya inuu ku qanacsan yahay madaxweynaha cusub ee la doortay ee xasan sheekh maxamuud waxaa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay anigoo ku hadlaya magacayga magaca dowladda puntland iyo shacbiga reer puntland intaba inaan ku faraxnay in wakhtigii kumeel gaarka dhammaadkiisii la doortay madaxweyne cusub oo nin dhallinyaro ah oo aqoon-yahan ah oo aan ku kalsoonnahay aana rajaynayno inuu xilka loo doortay ka bixi karayo mudane xasan sheekh maxamuud hambalyo kaliya laab ka soo goday baan u diraynaa waxaan hambalyo u dirayaa oo kale baarlamaanka soomaaliyeed ee federaalka ah oo boqolkiiba toddobaatan in ka badan ku siiyey codkoodii inuu madaxweynaha afartan sano soo socda dowladda federaalka soomaaliya madax u noqdo dhinaca kalena maamulka somalilan ayaa soo dhoweeyey doorashada ka dhacday muqdisho iyo madaxweynaha cusub ee la doortay waa kan wariyaheenna magaalada hargeysa
xukuumadda somalilan ayaa soo dhoweysay doorashada madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyada oo war-saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo hambalyo ugu diray madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud iyo weliba madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed oo madaxweyne siilaanyo ku hambaliyeeyey inuu aqbalay natiijada doorashadii baarlamaanka madaxweyne siilaanya ayaa war-saxaafadeedkan uu ka soo saaray xaruntiisa madaxtooyada ku sheegay inay arrintani tahay fursad ay ka abuurmi karto deganaansho iyo nidaam maamul dowladeed oo dalkaasi gaadhsiin karta doorasho dadweynuhu ay si toos ah u doortaan madaxweynahooda sida somalilan ay ku dhaqanto oo kale kasaku war-saxaafadeedkan waxaa isna saaka shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan maxamed cabdulaahi cumar waxaanu jecelnahay maanta halkan inaanu uga hambaliyeyno shacabka soomaaliya doorashadii ay xalay doorteen madaxweyne soomaaliyeed arrintaasoo ku dhacday si nabadgelyo ah oo aan isqabsi lahayn waxaanu jecelnahay inaan munaasabadda aanu ugu hambaliyeyno shacabka soomaaliya arrinta wanaagsan ee taariikhiga ah waxaan u aragnaa arrin tallaabo wanaagsan oo dhinaca wanaagsan loo qaaday waxaanu aragnaa in ay wax ka tari karto sidii xal waaro loogu heli lahaa mushkiladda muddada dheer ee ka taagnayd ee soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan ayaa hadalkan soo dhoweynta ahna raaciyey inkastoonu u hambalyeyno haddana waxaanu xusuusinaynaa si taxadir leh in ay u ixtiraamaan madax bannaanida iyo qarannimada jamhuuriyadda iyo shacabka somalilan waxaan u ragnaa ay tahay arrin daruuri ah waana arrin asaasi ah waana arrinta ay ku salaysan tahay wadahadallada labada geesood ee sanadkan u bilaabmay oanu jecelnahay in halkaa laga sii anba qaado oo ay waxtar labada geesoodba u yeeshaan xasan sheekh maxamuud oo xilligan loo doortay madaxweynaha soomaaliya wuxuu muddo dheer ku soo dhex jiray arrimaha dhinaca bulshada rayidka ah waxayna in badan aqoon isu leeyihiin dadka ka howlgala ururada bulshada rayidka ah kuwaas oo qaarkood ay ku sugan yihiin somalilan run ahaan anigiyo xasan maanaan lahayn wada shaqayn toos ah waxaanu ka shaqayn jirnay oo aanu joognay mashruuc aan interbiis leedahay oo saddex institution oo academy for peace and development oo somaliland ka jiray c r d oo xamar ka jiray iyo b d r c oo puntland ka jiray sucaad ibraahim waa madaxa xafiiska brogresyo ee magaalada hargeysa islamarkaana waxay ka mid tahay shakhsiyaadka wakhtiga dheer kusoo dhex jiray ururada bulshada rayidka ah sucaad ibraahim oo ay madaxweynaha cusub ka soo wada shaqeeyeen cilmibaadhis kala duwan oo la xidhiidha dhinaca xalinta khilaafaadka waxay ii sheegtay inay aaminsan tahay in uu wax badan ka qaban karo arrimaha la xidhiidha dib u heshiisiin qoto dheer oo wax ka beddesha nolosha bulshada uu hoggaanka u qabtay waa meesha uu ka midho dhalin karayo sababtaa wuxuu ka gungaaray oo cilmi baadhisyihii uu sameeyey iyo iyo isdhexgalkii uu dadka dhex galay waxay u sahlaysaa inuu ogaado halka ay gunta dhibaatada guntu ay taallo hal tusaale haddaanu soo qaato oo uu maaragtay uu aada ula dhacsanaa oo uu arrimaha uu isaguna run ahaantii ay ahayd marka shirarka la isugu yimaado uu xoogga saari jiray waxaa ka mid ahaa dariiqii ay somalilan u martay dib u heshiisiinta iyo hubka dhigista gaar ahaan dariiqii doorkii ay guurtidu ku lahaayeen arrimahaas oo kale xasan wuxuu ka aaminsanaa haddii broseskaasoo kale dib loo mariyo soomaaliya inay tahay casharo ay ka baran karaan somalilan halkan wuu u yimid waxbuu wuu la kulmay guurtida wuu la kulmay baarlamanka wuu la kulmay dad kale oo iyaguna door ku lahaa aadan xaaji cali oo madax ka ah kuliyadda nabadda iyo xalinta khilaafaadka ee jaamacadda hargeysa ayaa isagu leh arrimo badan ayaa hor yaalla madaxweynaha la doortay horta ugu horreyn waa too early oo waxa weeyaan de unfamiliar face buu ahaa weji aan la garanayn buu ahaa marka waa too early in la saadaalin karo ilaa uu tallaabooyin qaado waayo siyaasaddana hore uguma soo jirin laakiin shaygan anigu hubaa un waxa weeyaan caqabado aan tiro lahayn baa ka jira halkaa waayo nabaddan iyo codkan ay dhiibanayeen iyo sanaadiiqdan iyo waxaanoo dhan dabaabaday iyo kaarayaalba ilaalinayay marka marka hore horta in at least ay nabaddii timaado oo xoogagan dagaalamaya laga baqanayo ama lala hadlo ama la dhifiid gareeyo nabadaynta hoosta lagama soo bilaabin dabaabado iyo kaarayaal iyo diyaaraday ku timi hoosta lagama soo bilaabin marka horta caqabadaha hor yaalla way fara badan yihin inuu afar sanana aad bay u koobantay marka shayga keliyaate ee la rajaynaya waxa weeyaan inuu directionka saxdaa u socdo laakiin anigu se i muuqato meel koob iyo labaatan sanno dagaal ka socday oo colaada ka socdeen oo faragelin ajinabiya ay jirto oo xoogaga ku dagaalamaya xooga caalamiya oo dhaqaale caalamiya hela ay yihiin afar sanno waa muddo aada u gaaban doorashada xasan sheekh maxamuud loo doortay madaxweynaha soomaaliya xilli aanay dad badan hore ugu aqoon masraxyada siyaasadda waxay durba dhalisay in lagu mashquulo in la faaqido ama la fahmo shakhsiyaddiisa halka uu siyaasadda ka soo fuulay iyo weliba in la saadaaliyo sida uu madaxweynaha cusubi uga dabaalan karo xilli ay miiskiisa yaalliin arrimo badan oo u baahan inuu xal ka gaadho dhinaca kalena ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya ambasador agostiin mahiiga ayaa la yaab ka muujiyey sida doorashada ay u dhacday ee loo soo doortay hogaamiyaha cusub isagoo yidhi
waxay ahayd wax khayral caadi ah iyadoo ay jiraan cadaadisyo intaa la eg iyadoo ay jireen fursadihii ay haysteen madaxdii kursiga difaacanaysay haddana doorashada ay ka helaan natiijo aad u lidata dhabtii waxay ahayd guul muuqata oo uu gaaray hogaamiyaha cusub waxayna ila tahay waxa isbeddelka keenay rabitaanka shacabka soomaaliyeed waxaa muuqata in hadda uu dareenka shacabka soomaaliyeed uu si weyn ugu fooraro tallaabooyinka uu qaadayo madaxweynaha cusub ee la doortay ee xasan sheekh maxamuud iyo waxa laga fili karo maadaama ay sida muuqata uu yahay shakhsi loo hawen yahay xasan shire sheekh ayaa arrintaasi ka hadlaya waxaa laga sugayaa xasan marka koowaad inuu naqdo dejiye uu dejiyo jaangooyo qaran lagu soo yegleelayo iskana ilaaliyo waxyaabaha taraabgareeya amba maaragtay lugaha ka tafa dadka markaa mas-uuliyaddu istaaga oo ah waxaan la yidhaahdo qabiilka waxaan la yidhaahdo isdabamarinta iyo waxaan la yidhaahdo maaragtay isxigsiga iyo cadaalad darrada taasi waxay keentaa soomaalidu waa waa kor wada indha ah way wada arkaan waxaasoo kaleeto taasi waxay keenaysaa qofka maaragtay inay dibindaabyo ay geliso kartidiisa hogaamineed waxaa laga sugayaa xasan inuu dadka soomaalida u arko hal qoys waana hal qoys hal mid u wada baahan in cadaaladda lagu simo deeq kale dadka ma gaarsiin kartid hanti ma gaarsiin kartid sadbursi ma gaarsiin kartid waxa aad gaarsiin karto waa cadaaladda cadaaladdaa inuu inta oogo uu yidhaahdo aan wada dhisna waddankaa qof walbaba meesha uu ka geli karo oo ah maxaad taqaan maxaad qaban kartaa maxaa ku kordhin kartaa ayna naqan maxaa iigu jiro maxaan ka qaadan karaa maxaan ka dafi karaa inayna naqanin ugu dambayntii madaxweynaha cusub ee la doortay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa looga fadhiyaa in uu meel mariyo rajada ay dad fara badani qabaan ee ah in uu dalka iyo dadkaba ku soo dabaalo isbeddel islamarkaana uu dalka u horseedo dib u dhis dib u soo kabasho iyo inuu u abuuro saaxiibo caalami ah oo wax la qaban kara dalka iyo dadka soomaaliyeed caashe ibraahim caashicuud oo warbixintaasi ka hadlaysay fariimaha ka imaanaya deegaanada kala duwan ee soomaaliya iyo guud ahaanba geeska afrika isugu kaayasoo duuday ayay taasi ahayd weli waxaad naga dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington haatana khadka teleefoonka waxaa ku jira cumar idriis oo ah safiirka soomaaliya u jooga dalka qatar oo ku sugan magaalada dooxa iyo cabdulaahi xasan jaamac oo ah guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee soo diyaariyey dastuurka soomaaliya isaguna jooga magaalada nairobi ee dalka kenya kusoo dhawaada labadiinaba laanta afka soomaaliga ee v o eda waa tahay e haddii aan ku hormaro idriis sideed u aragtaa diblomaasiyan isbeddelka cusub ee soomaaliya
bismillahi raxmaan iraxiim marka ugu horeyso waxa weeye v o da aada iyo aad baad umahadsan tihiin runtii iyo waxaan idinku hambalnay kasoo diyaariseen boosaaso iyo muqdisho iyo hargeysada iyo labada nin ee maaragtay commentiga bixiyeyda runtii waan intaanan u gelin arrintaas wax yar hal an second waxaan runtii aan u hambalyeynayaa aada iyo aadna ugu hambalyeynaya madaxweynihii hore sheekh shariif oo xalay markii doorashada lagaga guulaystay hadal aada u qiimo badan oo taariikhda baaldahaba ka galay meesha ka jeediyey runtii kuna faanay inuu soo gaadhsiiyey soomaaliya intuu madaxda ka ahaa in maanta heer dalka gudihiisii doorasho lagu qabto aanan waxay dal ajnabi iyo dad ajnabi oo badanna ay samayskiin soomaali keliyeed ay si nabadan u dhacdo taas aada iyo aad ba ugu ammaanan yahay tan kale sidii dadkii la wareysanayayba ay ay ka soo qaadeen ay runtii cabirayeen waxaa jirtay jilo aad iyo aada u weyn fursado aada u badanna way jiraan taxadiyaad iyo caqabaad fara badanna way jiraan marka waxaan u malaynayaa kullii in aan soomaalida sida ummadda soomaalida ay rajadaas iyo diyaas inuu qabto adduunkana taas ayuu ayuu u arkayaa oo sida dowladda qatar haddan ka soo qaadno waxay dowladda ugu horreysay xalay u taaniyeysay markay natiijada soo baxdayba saaka waxaan ka akrinay newska in maaragtay ra-isul wasaaraha ingiriiska ugu taaniyeeyey waxaasoo dhan waxaad cabiraysaa in adduunka loo arko fursad iyo marxalad kasta oo soomaaliya ay gashay iyo in laga gudbay marxalada kumeelgaarkeeda oo marxalo caadi oo dowladnimo caadi la galay inkasta oo dowladda uusan dalka badigii uusan gacanteeda ku jirin sidii maaragtay ninka hargeysa jooga uu sheegay ay aada taxadiyo aad badan ay hor taagan yihiin haddana waxaan aaminsanahay in xasan aqoontiisa iyo kartidiisa iyo rag badan oo maaragtay aqoon-yahano oo qaar ardaydiisa saaxiibadiiba oo aada u yaqaano oo maaragtay la shaqayntooda iyo aqoontaan u leehay waxaan rajaynayaa caqabaadkaas isage in uu ka gudbo markay ugu yar tahay uu wado saxa iyo itijaaha saxa ee maarata dowladda u jeediyo oo kalba maalin tilaabo hore loo qaado waa tahay cumar idriis aad baad umahadsan tahay waxaa kula hadlaysaa caashe ibraahim sahre cabdin stuudiahay la fadhida idaacadan si toosa u daadihinayna idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a isla su-aashaasi ku saabsan bal diblomaasiyan sida aad u aragtid isbeddelkan cusub ee shalay ka dhacay dalka soomaaliya cabdulaahi xasan jaamac ra'yigaaga
runahaantii waa waa cusub oo u bariyey soomaaliya magaca guddiga madaxa bannaan ee dastuurka iyo arrimaha federaalka anigoo ku hadlayana waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha cusub ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud sidoo kale waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif oo si sharaf leh oo haybad leh u ogolaaday in xasan uu ku guulaystay doorashadii madaxweynenimada sidoo kale waxaan anigoo raacaya madaxweyne farol intii uu yidhi aan hambalyo gaara u dirayaa baarlamanka soomaaliyeed iyo hoggaanka baarlamanka iyo guddoomiyahooda professor jawaari sidii sharafta lahayd ee ay doorashadaasi u qabteen diblomaasi ahaan marxaladii ku-meel gaarhka ahayd waa aynu ka baxnay dastuuriyanna waa aynu ka baxnay oo hadda waxaan u gudubnay marxalad kale oo iyada laftigeedu kala guur ah oo afar sano ah oo arrimihii aan suurtagalka u ahayn xukuumadii hore iyo hogaankii horeba ay hadda suurtagal noqonayaan hadda dawladda marka xukuumadda dhaliso haddii ee baydmo waxaa suurtagal u noqon inay wada xaajido toosa la yeelato dalalka adduunka oo dhan heshiisana ay geli karto oo ay raadsan karto dhaqaale ee aan wax walba loo soo marin qaramada midoobey hay-adaheeda nairobi u fadhiya iyo muqdishoba tani waxa weeyaan arrin aasaasi ah isla markaana halisaheeda ayay leedahay waayo waxa weeyaan intaynaan tallaabooyin iyo heshiisyo degdega qaadin waa inaan dib u fiirino jumhuuriyadda soomaaliyeed lixdankii ilaa iyo maxaan ku idhahaa sagaashan iyo kowdii wixii heshiisyo ay soo gashay oo aan dib ugu noqono oo aan darisno oo aan hoggaankii hore iyokii diblomaasiyadda ka shaqayn jiray safiiradeenii hore aynu wax badan la tashanno oo aan ka ogaano mar labaad waxaan leeyahay hambalyo madaxweynaha cusub iyo madaxweynihii hore iyo baarlamankaba aad baad u mahadsan tahay cabdulaahi xasan jaamac waxaan dib ugu noqonayaa cumar idris dabcan dooxa ayaad joogtaa dowladda qatar iyo carabtuba sidee bay u arkaan doorashadan
horta doorashadii xalay unbay dhacday weli xilli carabta oo dhan aragtidoodii iyo maartaan ogaano ama laga cabiro lama gaadhin laakiinse qatar way aad bay usoo dhaweysay islamarkiina waxa weeye hambalya u jirtay idaacada jaziiraa laga sheegay islamarkiiba daqiiqado kadib in maaragtay u hambalyo si rasmi ah oo jiifka amiirka uu diray hambalyo guud ahaan aniga hadda dareenka ragga diblomaasiyiinta saaxiibada ee halkan joogaan qaarkood aragnay qaar california soo diray iyo jirba maanta muhiima naftiisa dooxa ka jiro oon ani nafta hadda ka qayb galay oo sawraadka carabta laga hadlahay dadka soo qaybgal ma saaran dadka aad bay ugu farxasan yihiin aad bayna maaragtay ugu taaniyeynayaan ay leeyihin waa marxalad fiican baad gasheen bay leeyihin soomaaliya ugu taaniyeynayaan tan kale waxay waxaa loo arkaa runtii in ay marxalo la gudahaya ay ay tahay marxalo adag laga soo gutay sida weliba haba ahaata dad kooban oo shacabkiiusan wax dooranin baarlamaankii oo hal qol ku jiro ayse qaabkay u dhaxaysay doorashada iyo qaabkii natiijada usoo baxday iyo qaabkii ra-iiska madaxweyne madaxweynihii hore sheekh sharif u hadlayba aad bay runtii maarata dadka u farax gelisay maaragtayna waxaynu u arkayaan tilaab wanaagsan ay soomaaliya horey u qaatay
waa tahay cumar idriis aad baad u mahadsan tahay dhinaca kale markaanu fiirino waxaan mar kale ku laabanayaa cabdulaahi xasan jaamac oo ah guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee soo diyaariyey dastuurka soomaaliya cabdulaahi dad fara badane waxay aad u soo hadal qaadeen madaxweynaha cusub ee hadda la doortay xasan sheekh maxamuud inuu yahay nin saaxadda siyaasadda ku cusub ambasador mihiiga qudhiisa waa uu ka hadlay ergaga gaarka ee soomaaliya iyo qaramada midoobey in markii ugu horreysay magaciisa u arkay ahayd markii uu ku arkay liiska musharaxiinta u taagan madaxweynenimada soomaaliya adiga shakhsiyan ma kaa yaabisay guusha iyo madaxweynenimada loo doortay xasan sheekh
run ahaantii madaxweynaha cusub xasan sheekh kuma cusbo siyaasadda oo muddo dheer ayuu ku soo jiray ee xilalkii muddadii aan ku jirnay kumeelgaarka ayaanu xilal ka qaban ee siyaasada dibadda kama joogin ee gudaheeda ayuu ku jiray ha ahaato inuu cilmi baaris ku sameeyo ha ahaato inuu maxaanku dhaa khadkii cagaaraa ee xataa xamarka la dhex yaalay dadkii wax ka qabtay ayuu ahaa in khadkaasi la baabiyo oo dadku ay isku socdaan marka kama maqnayn siyaasadda ee dadka aan aad xoogaalka ugu hayn arrimaha soomaaliya ayay la tahay inuu siyaasadda ku cusub yahay
cumar idris waxaad ka dhawaajisay inay jiraan caqabado fara badan oo horyaalla madaxweynahani maxay kula yihiin caqabadahaasi ee haddaad xusto maxaase looga gudbi karaa
caqabadahaas horta waxaa ugu horeeyo mid keligii maa waa mid dawladda horena haysatay haddii cid isaga aanan in imaan lahayn haysan lahayn oo mid iska waaqay oo qof kasta horta soomaaliya waa dalka burburka yaallo aan qarankii oo dhisnayn institutionkii dawladda dawladnimo aanan dhisnayn faragelin ma ciidamada shaqeeya dalka joogo dagaallo ka socda dowladda oon wax badan dalka gacanteeda ku jirin aad oonan dhaqaali iyo wixiinaan haysanin waxaasoo dhan waxa waa caqabaad aada waaweyn oo waxa weeye aanan cid kastoo maanta meesha timaado asi kelima hor taagnaan lahayd waxaan marka dee taas waxaa sii dheer inkastoo sida cabdulaahi ugu sheegay xasan uu la- labiyo labaatankii sano dalka u joogay aada uga warqabay uusan siyaasadda jidmeelhayta u ahaa nin activiste u ahaayo waxaan ku dhex jiray oo ama baaritaan ha sameeyo ama nabadeyn ha sameeyo ama waxbarasho ha ka shaqeeyo haddana markii la yidhaaho siyaasaddan waa nin hadda ku cusub oo soo galay oo mas-uuliyad qabto madaxweyne meeshii sarreysayna maaragta ka bilaabay marka u ishuur dadkan inuu kala barto inkastoo qaar badan dadka aada u yaqaano oo qof kastoo maanta imaan lahaa uu dad dadka ugu aqoonban dadka meesha joogo ama dadka saamaynta leh ama dadkii soomaali siyaasadka saamaynta uu aada u garanayo haddana cuseybkaas naftiisana waa challenge kala weeye iyo qofka meesha wax ka bilaabi lahaa
Een, cumar idriis aad baad u mahadsan tahay een, innagoo iska soo gabagabayn doona mar dhow een, haddaan cabdulaahi xasan jaamac mar kale ku laabto cabdulaahi waxaad ka dhawaajisay in saaxasi saaxadda siyaasadda uu xasan sheekh maxamuud uu muddo dheer ku jiray laakiin een, dad fara badan laga yaaba inaanay sidaas u garanayn laakiin marka dhinaca kale laga fiiriyo een, siyaasadda ama raggii uu kula tartamay een, xilka madaxweynenimada ee shan iyo labaatanka ahaa ee isagu shan iyo labaatanka ku ahaa markaad fiiriso waxa uu ahaa nin aan si weyn loo saadaalinaynin in uu kusoo bixi karo xilka een, madaxweynenimada soomaaliya marka shakhsiyan maxay kula tahay inay isaga u suuro gelisay in uu gaaro guusha intaa la eg oo isaga oo ku jira dadka aan la saadaalinaynin marka la fiiriyo dadka kula jiray inuu gaaro guusha intaa la eg uu kusoo baxo madaxweynaha soomaaliya
run ahaantii een, xasan inuu maxaanku idhaa safafka hore ku jiray guddi ahaan waanu ka warqabnay markaan maxaanku idhaa si hoose isu waraysan jirnay inuu maxaanku idhaa aada uga cadcad yahay een, badanka mucaaradka hogaamiyaashii kale ee mucaaradka inuu isagu ka cadcad yahay waanu ogeyn hase yeeshee ta lama filaanka noqotay waxay ahayd in wareeg saddexaadba aan loo baahan oo madaxweyne sheekh shariif uu waayey kalsoonida xildhibaano fara badan taasina ay xasan siisay taageero ballaadhan waxaanan u malaynayaa kalsoonidaa uu baarlamanka siiba xubnaha cusub ee baarlamanka iyo kuwii horeba uu ka waayey madaxweynihii hore ee dalku waxaa u sababa inteeda badan isoo dhowaashihii lama filaanka ahaa ee uu soo dhowaaday shariif xasan dadku aad bay uga daaleen shariif xasan hadday kugu agarkaanna waxaad noqonaysaa shaabad ayaa kugu dhacaysa taas Een, baan u een, malaynayaa laakiin adigoo raalliya in adigoo raalliya madaxweynaha Cabdula- waanu geystay.
cabdulaahi xasan adigoo raalliya een, shariif xasan wuxuu ahaa gudoomiyihii baarlamaanka kumeel gaarka ee soomaaliya sidoo kale een, shariif sheekh axmedna wuxuu ahaa madaxweynihii kumeel gaarka laakiin markaan dhinaca kale u fiirino ma laga yaabaa in guushani ay ahayd mid dadku ama xildhibaanadu ay ku doonayeen isbeddel ee aanay ahaynba een, shakhsiyaad kale iyadoo la fiirinayo
maya shaki la-aan ummaddu isbedel iyo wejiyo cusub aad bay ugu baahatay waana laga daalay dhinac ahaan hogaankii hore hase yeeshee waxay ila tahay maxaanku idhaa in een, madaxweynihii hore uu weli fursada lahaa fursadahaasina waxaa sii dhaawacay ay ka mid ahayd isbahaysigii uu ugu dambaystii la yeesay shariif xasan
waa tahay aad baad u mahadsan tihiin labadaasi waxay ahaayeen cumar idriis oo ah safiirka soomaaliya u jooga dalka qatar waxa uu ku sugan yahay magaalada dooxa iyo weliba cabdulaahi xasan jaamac oo ah guddoomiyihii guddiga madaxa bannaan ee soo diyaariyey dastuurka soomaaliya labadiinaba aad baad u mahadsan tihiin
waa hagaag adiga ayaa mudan waa tahay welina halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo galabta sidoo kale ku saabsan doorashada madaxweynaha cusub ee soomaaliya waxaa magaalada nairobi dalka kenya kusoo diyaarisay waryaheena maryan maxamuud bare
soomaaliya xalay waxaa ka dhacay doorasho la sheegay in ay tahay tii nuuceeda ee ka dhacda soomaaliya muddo ka badan afartan sano dadka soomaalida ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay doorashada khaasatan hogaanka cusub ee soomaaliya waa qodobkeena dooda gaaban ee maanta waxaana igala qaybgalaya cabdirashiid cabdulaahi saalax oo u badaa ku magac dheer kana mida ganacsatada soomaaliyeed ee magaalada nairobi degan islamarkaana kamida dadka soomaaliyeed ee aada ugu dhuun daloola arrimaha soomaaliya iyo cabdifataax axmed muumin oo islamarkaa madaxii ku magac dheer kana mid ahaa xildhibaanadii hore ee baarlamaanka soomaaliya haddana jooga magaalada nairobi seen maxaa dadka see u aragta adigu in hogaankii cusubaa ee hogaankii hore ee soomaaliya uu meesha ka baxo hogaan cusubna uu imaado waxaan aad ugu faraxsanahay horta in soomaaliya gudaheeda horta madaxweyne soomaaliya lagu doorto laakiin waxaase nasiib darre eh ninkii maanta in xamar wax lagu doorto keenay in maanta la yidhaahdo adiga ma issaaheshid inaad madaxweyne noqotid shaqadiina ay weli taagan tahay nimankii nabadiidka ahayna weli taagan yihiin dhibkoodii ninkii yaqaanay oo hooshii soo qabtay oo keenay oo ilaahay ka suko asiga sababteeda lahay shaqaduu qabtay in macnaha lagu abaalmariya ahayd in afartan sano dambe dib loo doorto laakiin ma dhicin soomaali sideeda waxay iska jecel yihiin maalin kastaba isku horsiir in laga soo bilaabo eber laga soo bilaabo wixii ninkii wax qabtaba la yidhaahdo adi kuma baahna mid cusub oo kale aan bilaabayna haddana waxay rabaa in madaxtooyada agteeda nimankii nabadiidka ahayd ama dagaalka kale ka bilaabaan oo dib noogu celiyaan wixii aan kasoo tagnay haye ubada waxay ila tahay horta anigu waxaan ahaa dadkii isbedel doonka ahaa runtiina anoo aan durayn madaxweynihii hore oo ku ammaanaya qaybo badan oo karismaa inuu lahaa ama hogaamineed oo haybad ah oo ay ugu dambaysay tii xalay uu ugu hambaliyey markii lagaga adkaaday doorashada hase yeeshee waxaan u arkaa inay wixii cusub aan u baahannahay weji cusub oo isbedel ah iyadoo hadda xilkana aan uga jeedo inay ku xirnaan doonto prime ministerka uu magacaabo madaxweynuhu waxaan u malaynayaa inaan loo darsan doonin waxaan leeyahay walaalkay horta fikirkiisa waa fiican yahay dad cusub in la helo oo hawshii weji cusub la helo laakiin weji cusub keligiis wax ma tare wax qabashaa la rabaa wax qabashadii ninkii aad aragteed oo gacant aad hubtid shaqadiisan la arka la tijaabiyey in la dhaha macnaha weji cusubaan rabaa weji cusubaan rabaa macnaheeda ma ahan annaga wejiyada ma ahan waxaan u baahannahay wax qabadaan u baahannahay waxaan leenahay asigu waa cusub yahay nin cusub oo kalento bramister talahaan intaas ayaga inaan kusoo dhaweynoon oo weji cusub oo kalento nin kaleo dhalinyaro sidiisoo kale cusub bramister u magacaabo rajada marka adigu aad qabto ma in howlihii markii hore halkay joogeen ay dib u noqon karaan ka waran rajadaada wallaahi rajadaydu ma xuma madaxweynaha cusub waxaan leeyahay shariif sheekh axmed haddaan dib ugu noqdo nin hogaamiyaha soomaaliyeed buu ahaa waxyaabo badan oo aan ku ammaanayaa jira oo ay ka mid ahayd qaabkii isagu uu ula xiriiray raggii ay hore isu hayeen uu ka mid aha allah u naxariistay cabdullaahi yuusuf qaabkii uu u aasay geeridiisii qaabkii uu u duugay sheekh mukhtaar oo ahaa oday soomaaliyeed oo xil hore uga hayn jiray waxyaabo badan oo uu wanaagu lahaa oo uu qabtay waa jiraan ma diidayno maamul haddaad haysana wanaagna waa jiraa dhaliilina waa jirtaa laakiin maanta focuskaygu aniga wuxuu saaran yahay madaxweynaha cusub niyadda la iskama xumeeyo waxaan leeyahay waxay ku xirnaan doontaa anigu markaan siyaasiyan qiyaaso ra-iisal wasaaraha uu soo magacaabo madaxweynuhu haddii uu waxaana odhan lahaa albaab walba inaad garaacdaa kuu furan oo aad tashi badan samayso ururadii bulshada ha noqoto haweenka ha noqoto culamaau diinta ha noqoto siyaasiyiinta ee caafimaadka qabta ha noqoto baarlamanka isimada dhaqanka wax badan baa kuu bannaan oo aad albaabadooda garaaci kartaa ka fiirso ninka aad prime ministerka ka dhigayso si loo helo wax macno leh oo shaqeeya oo aan loo tabin qoladii hore ee hadda maaragtay labaad bedeshay cafitaax maxaa laga filan karaa hogaanka cusub waxaan hore u sheegay kamid tahay ho qabyo waxaa lalahay ninkeeda aa iska leh qabyo ninkeeda iskale macnaheedu waxaa waaye nin hawshii qabyo u ahayd dhamaystirkeedii iyo shaqadii hadda cusub dad barasho aynan ahayn iyo xiriir cusub hadda uu samaynaa jirin aa shaqadan horta ku fiicna tan hore u sheego inaan ku noqdo ma rabo ninkii wadankan in nabad iyo in doorasho lagu qabto iyo in soomaaliya iftiin u baxo ilaahay kasakow keenay wuxuu ahay sheekh shariif qofka baniaadamkana waa madaxweynihii in lagu caasiyo ma ahan wuxuu qabtayna xaqi in la sheego waa lama huraan ninkan walaalkeena oo cusub waxaa la doortay horta waa soo dhaweyneyna laakiin waa nin cusub oo hadda dhihi mayno badda cirka uu ka dhigaya janno laakiin waxaan arkaynaa shaqadiisa ay ku xiran tahay siduu ugu qabto intee in la eg ayaa la dhihi karaa hadda meeshay hawsha socotay ka socon kartaa mise sanadaa khasaari doonaan dhihi karnaa sanad inay khasaari doonaan aaminsanaa sababtaan leeyahay diblomaasiyad waxaa waaye hadda iyo xiriir cusub inuu sameeyo waa nin xiriir adduunyada hore u lahay maahan nin hore siyaasad ugu soo jiri jirana maahan marka waxa shaqada hortaalla waddankana dhibaato badan hortaalla xiriir badan oo dibadda iyo gudahaba uu u baahan yahay marka waxaan leenahay in hal sano iyo waqti ka badan ku qaadan doonto inuu xiriiradaas dib usoo celiyo waa tahay cabdirashiid ugu dambayntii si uusan hal sano iyo ka badan aysan ooga khasaarin dadka qaar baa waxay qabaan fikrad ah inuu la tashiyaashiisa ugu muhiimsan ka dhigto madaxdii hore madaxweynihii hore kale uu tala fiican ka qaato si meeshii looga socdo on dib loogu noqono dowla uusan noqonin qof warqad cusub jeebka kala soo baxay laakiin sheekadii taale uu sii tixraaco maxaa taas ka qabta adigu wallaahi waxaan ka qabaa anigu midda aan aaminsanahay waxay tahay madaxweynuhu raggii uu ka adkaaday xalayto oo uu ugu horeeyo shariif sheekh axmed oo waayo arag uu ahaayo dee xilka isaga ugu asna weliba wuu qira wuxuu yidhi waa waan la shaqayn doonaa waan caawin doonaa muhiim bay tahay inuu la tashto oo sidii madaxweynayaashii hore dhici jirtay ama aanu qaahiro fariisan ama aanu meel kale u safrin inuu la tashto oo uu dalka joogo oo wax badan uu isaga u daba fariistaa meesha waa ku jirtaa kuwii kale oo uu ku adkaaday laftoodii rag badan oo qiimalaha ku jira oo aan tuug ahayn axmed ismaaciil samater ka mid yahay maxamed cabdulaahi farmaajo ka mid yahay niman badan oo hadda aanan soo tiro koobi karin oo macno lahaa oo meesha joogay cabdiraxmaan baadiyow laftiisu ka mid yahay waxaa loo baahan yahay nimankaa tiim adag oo golo wasiira ah oo hawsha la wada inuu keeno
aad ayay u mahadsan yihiin waxaa intaa noogu dhan qodobkeenii dooda gaabneyd oo maanta aygala qayb galeen cabdirashiid cabdulaahi saalax ubaddaa ku magac dheer oo ka mid a ganacsatada soomaaliyeed ee dalka kenya kana mid a dadka arrimaha soomaaliya u dhown daloola iyo cabdifataax axmed muumin oo madaxii ku magac dheer oo ka mid ahaa baarlamaankii hore ee soomaaliya waxaanan uga hadlaynay isbedelada cusub ee dhanka doorashada ee ka dhacay soomaaliya
aad ayay u mahadsan tahay waryaheena magaalada nairobi maryan maxamuud barre oo xubinta dooda gaaban noogu soo diyaarisay magaalada nairobi halkaad kala socoteena waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a